assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan xubintaan uga hadalno wararkii ugu dambeeyey dagaalada iyo duqiimaha yuhuudda ee ka hodumarinka goodoonsan ee khaza waxaan maanta oo sabti ah danka kaanu ku beegan maalinkii afar boqol labaatan iyo sideedaad oo xidhiir ah aan warbixinteena maantiidu kugu soo gudbin doonaa duqiimo afartan iyo sideeddii saac ee lasoo dhaafay ka dhacay marinka khaza ciidamada gumeystaha yuhuudda oo mar kale xog ku galay isbitaalka kamaal cadwaan ee magaalada beytlaahiyah iyo dagaallo xoogan oo lagu jebiyey askarta saynada yuhuudda haddaba aan ku horeyno duqaymaha diyaaradaha dagaalka ee maamulka saynada yuhuudda waxay duqeen aad u xoogan la beegsadeen goobo badan oo marinka goodoonsanin khaza ka mid ah waxaana duqaymahaasi ku sheeday tobannaan ruux oo shacabreyd ah halkii ay dhoocyo kala duwan soo gaariyeen kuwo kale ood u fara badan waxay sidoo kale ciidamada arxanka daran ee saynada yuhuudda ay afartan iyo sideeddii saace lasoo dhaafay ku kaceen xasuuqyo aad u daran oo ay dad shacabba ku baxeen guri ku yaala xerada nuseeraad ee bartamaha marinka khaza duqeyn bahallimah oo ay ciidanka yuhuuddu ka geysteen waxaa ku shahiiday dad gaaraya afar iyo toban ruux halkay dhawcyo kala duwan soo gaareen tobannaan ruux oo kale kuwaasoo ay badankoodu yihiin dumar iyo carruur aan waxba galabsan hal ruuxoo falastiiniya ayaa sidoo kale ku shahiiday saddex ruuxoo kalena waa ay ku dhaawacmeen duqeyn bahallimaha oo ay ciidanka saynada yuhuuddu ka geysteen deegaanka qarbatil cadis ee ku yaala waqooyiga magaalada rafax ee dhacda cidhifka fog ee koonfurta marinka sidoo kale waxay ciidamada yuhuudda subaxii hore maanta ay duqeen aad u xoogan oo xagga cirka ay ka geysteen xaafadda azituun ee dhacda bariga magaalada khaza waxaana duqeynta halkaasi ka raacday ku shahiiday dad badan oo shacab ah halkii ay dhawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kale odu fara badan agagaarka isbitaalka kamaal cadwaan ee magaalada beytlaahiyah duqeyn ay ciidanka yuhuuddu ka geysteen waxaa ku shahiiday dad aad u badan oo shacab ah waxaa sidoo kale ku dhaawacmay kuwo kale odu fara badan duqiimaha lala beegsada isbitaalka agtiisa ayaana waxay ahaayeen kuwii ugu xooganaa ee dhacay waa berigii hore ee maanta waxayna warbaahintu warinaysaa inay ku shahiideen dad gaarayo soddon ruux oo shacabreyd ah badankooduna ay yihiin dumar iyo carruur halkii ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kaloo aad u tiro badan shuhadadan tirada badan iyo dhaawacyadan ayaana waxay yimaadeen ka gadal markii ciidanka yuhuudda ee duqiimu ku asqeeyeen guryo tiro badan oo ku yaal agagaarka isbitaalka sida ay dad goobjoogayaalla warbaahinta la wadaageen iyadoo sidoo kale ay wararku sheegayaan in ciidamada yuhuudda ay mar kale xog ku galeen isbitaalka kamaal cadwaan islamarkaana ay ku qasbeen dadka bukaanada iyo kuwa dhaawacyada qaba inay iskaga baxaan isbitaalka dad goobjoogayaalla ayaa waxay sidoo kale sheegeen in gawaarida taangiyada ee ciidamada yuhuudda ay kusoo xirteen albaabka hore isbitaalka halkaasna ay ka wadaan gumaad ka dhanna shacabka ka kooban shaqaalaha isbitaalka bukaanada iyo dadka dhaawacyada qaba ee kusoo waxyeeloobay duqiimaha dhinacyada kala duwan isbitaalka ayaana waxay saareen go'doon adag iyadoo aysan halkaa ka bixi karin ilaa cidda iyaga og yihiin maahane dhowr qarasaas aad u xoogan ayaana laga maqlayaa gudaha isbitaalka dhakhtar xasan abu safiya agaasimaha guud isbitaalka kamaal cadwaan ayaa waxauu sheegay in xaaladda guud isbitaalka ee taa mid aad halis u ah islamarkaana halkaasay daadsan yihiin dad badan oo dhaawacyo kala duwan qaba iyo kuwo shuhaada ah dhakhaatiirta isbitaalka aynu sheegin la laayahay meel ay jaani cidhib dhegeen dhaawacyada iyo bukaanada isbitaalka ayaana saacadba saacadda ka dambaysa sii badanaya afhayeen u hadlay kooxaha gurmadka ayaana waxauu sheegay in isbitaalka kamaal cadwaan aysan ku sugnayn dhakhaatiir fulisa khaliimaha degdega gumeystaha yuhuudda ayaana wax ka badan lixdan maalmood diiday in wax gurmadda ay soo galaan waqooyiga marinka dad iyo duunyo intaba qaramada midoobe ayaana waxay sheegtay in wax ka soconaya khaza ay tahay mid laga argagaxo carruurta iyo dumarkana ay ku nool yihiin cabsi aad u daran iyadoo sii hadlaysa ayaana waxay tilmaamtay inay joogsan doonaan howlaha samaatabixinta ee ka socda qaar ka mid ah deegaanada marinka khaza sababo ku aadan duqeymaha yuhuudda oo sii xoogeysanaya qaar ka mid ah shaqaalaha qaramada midoobe ayaa waxay sheegeen maray khaza booqasho ku tageen inay indhahooda ku soo arkeen carruur fara badan oo qashinka ka dhex raadinaya waxay cunaan islamarkaana ururinaya bacyaha iyo caagadaha ay cabitaanku ka dhammaadeen marka laga soo taga rasaaseynta iyo duqeymaha joogtada ah khatarta ugu xoogan ay wajahayaan carruurta reer khazaaya ah nafaqadarada iyo macluusha isbitaalka kamaal cadwaan ayaana wuxuu ahaa midka keliya ee ku yaalay gobolka waqooyiga khaza islamarkaana bixin jiray adeegyada caafimaad ciidamada yuhuud ayaana sii laba jibaaray beegsigooda isbitaalkani ku aadan ka gadaal markii ogaaday inuu yahay rajada dadka dhaawacyada qaba ee reer khaza aan dib ugu laabanna dhacdooyinka ciidamada gumeystaha yuhuudda ayaana waxay beegsadeen gaari anbalaas ah oo ay saarnaayeen dad dhaawacyo kala duwan qaba iyo kooxaha ka shaqeeya gurmadka duqeynta lagu beegsaday gaariga ayaana waxay soobtay istishaadka qaar ka mid a dadka dhaawacyada qaba iyo kuwii shaqaalaha gurmadka ka mid ahaa iyadoo sidoo kale ciidamada gumeystaha yuhuudda ee duqeyn ku beegsadeen isbitaalka al indunuusiya ku yaala marinka khaza waxyeelo kala duwan ayaana karashka duqaynta halkaasi ka dhacday wariye ku sugan mashruuca baytilaayi ayaa wuxuu sheegayaa in ciidamada yuhuud ay duqaymaado xoogan ku garaaceen guryo tiro badan oo halkaasi ku yaala waxaana halkaas ku sheeday dad aad u badan oo shacab ah iyadoo ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwo tiro badan duqaymahaas ayaana waxay sababeen in guryahaas oo idildab xoogan isqabsado khasaare kala duwan uu halkaasi ka dhashado duqaymo kala duwan oo saacadihii tegay ka dhacay baytilaayi ah ayaana waxaa la warinaya inay ku shahiidin dad gaaraya shan iyo toban ruux oo shacab ah ciidamada gumaystaha yuhuudda ayaana waxay sheegeen in afar iyo labaatankii saace lasoo dhaafay ay magaalada ka daadgureeyeen siddeed iyo toban kun oo ruuxo falastiiniyiin ah halkaasna deegaan ku ahaa gumaystaha yuhuudda ayaana bilaabay hadafkiisa ku aadanaa waqooyiga marinka khaza ee ay ahaa inuu halkaasi ka barakiciyo falastiiniyiinta xaqa u lahayd xerada jabaaliya ee dhacdo